maalintii shalay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen guri ay magaalada hargeysa ka degan tahay haweenay la dhalatay xildhibaan maxamed abiib oo u xiran maamulkaas fatxiye abiib oo ah haweenay la dhalatay xildhibaan ka xiran ayaa sheegtay in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan oo ay qeyb ka ahaayeen kuwa ka tirsan sirdoonka ay soo weerareen hoygeeda waxa ay sheegtay in ciidamada ay baaritaano ka sameeyeen guriga iyadoo intaa ku dartay in horey loogu diiday in xitaa ay booqdaan xildhibaanka ka xiran maanta anigu waxaan ku suganahay magaalada booramaan joogaa gurigeygu wuxuu ku yaala magaalada hargeysa caruurtaydii oo guriga magaalada hargeysa joogta ayaa maanta duhurkii labayo tobankii markay tahay ciidamada aararyuga oo saddex gaadhiya lagu soo rogay xaafadii aan deganaa dadkii guryahana askar ciidan qaar baa la hordhigay gurigeygiina laba xaajiidoodoo askara iyo niman dharcadabaa soo galay wax bal caruurta looma sheegin yaa joogaa lagui guriga ciyaalkiiba gurigii ka furay gudihiibay galeen baadhitaan bay bilaabeen meel kasta oo guriga ka mida in baadhitaan la geliyo la baadho waxaan garan waayey waxa gurigeyga soo galay laga baadhayo majeelkii maxamed lagu xidhayba gurigeygi noqday maxamed abiib wuu xidhan yahay muddo labaatan cisho ku dhow habeenkii sagaaliyo tobnaad ba caawa u ah xarig xaqdaraabu ku xidhan yahay erboodka diyaaradda dhexdeeda laga afduubtay maanaan arag faamiligiisii baan nahay qofka waa la xidi karaa laakiin xaq waxaanu leenahay inaan aragno booqano xataa inaan aragnaa lanoo diiday waxa ay intaa ku dartay in ciidamada ay xadgudubyo ka geysteen gurigeeda islamarkaana ay qaateen dukumentiyadii yiilay guriga waxaa la qaatay dukumenti wixii gurigeyga yaallay liisano ganacsi baa la qaatay oo gurigeyga yaallay liisankii odaygeygaa la qaatay shaqadiisa wax kastoo dukumentiya warqadihii rasiidadii laydhka iyo biyahay qaateen tii horeaanu ka aamusnay dee usii adkaysan kari mayno walaa waxa maqan ee gurigayga ka maqana xukuumadda somalilan baan u daba joogaa rag madaxii baa ku maqnaa in maalkayga iyo caruurtayada iyo guryahayaga lanoogu daro qaadan kari mayno intaa wixii ka dambeeya uma adkaysan karno waxaana laga xoqayna in lanaga helaan rajeynaya lanaga heli doono xiisad la xiriirta xariga xildhibaan abiib ayaa weli ka taagan deegaanada maamulka somalilan kaasoo hadda u xiran maamulka muuse biixi